waxaa ka dhacday meesha khasaaro dhimasho iyo dhaawac waxaa ku dhimatay laba mid oo shacab ah iyo mid askari ah waxaa ku dhaawacantay laba qof laba kale oo askari ah labada dhinac isilataasi weeyaan marka alxamdulilaahi waa ciidamo maleeshiyaad ah oo dawladdana ay ka tirsan yihiin kuwa booliiska ka tirsan iyo kuwa oo milatariga ka tirsan kuwa isku beelna ah marka taasaa dhacday alxamdulilaahi waana la dhibaatiyaryahay hadeer labada oo dhaawaca isbitaala lasoo qaaday labada meydkaana waa la aasaya ma hadda haysad ma taagna waxaan rajeynaynaa in xal imaan doono insha allah marka iyadoo dadka ay yani dhibaato abaare la gaala dhacayaan ayaa haddana labada maalmood siilkii magaalada kusoo batay